Nafaqo-darridu waa xaalad halis ah oo dhacda marka uu qofku cuno cunno taas oo aan ahayn xaddiga nafaqada saxda ah ee jirka u baahan yahay. Nafaqo-darridu waxay saamaysaa korriinka jirka iyo maskaxda carruurta yaryar taasoo saameyn caafimaad ku reebi karta carruurta. Dhakhaatiirta ayaa inta badan ka diga halista caafimaad-darro iyo saameynta ka dhalan karta nafaqo-darrada. Xarumaha lagula tacaalo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Dooley ayaa waxa ay waayadii dambe si joogto ah u bixinayeen waxyaabaha lagula tacaalo soo celinta nafaqada sida buskudka ay carruurtu u cunaan nafaqo-xumida. Dadka danyarta iyo kuwa barakacayaasha ayaa ah dadka inta badan wajaha xaaladaha nafaqo-darro taasi oo ay sabab u tahay inaan heli karin cunnooyinka laga helo nafaqada. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha ku yaala degmada Dooley, iyagoona hooyooyinka ugu baaqay inay carruurta nafaqa la'aanta haysa ay keenaan xarumaha caafimaad.
bismillahi raxmaani raxiim magacayga waxaa waaye cabdirashiid maxamed nuux waxaan ku magacdheer yahay cabdirashiid dagacade Ee, waxaan ka howlgalaa qaybta nafaqa darida ee ciyaalka ee isbitaalka Dobley ee wasaaradda caafimaadka Mm, waxaan ka howlgalnaa horta isbitaalka weyn ee Dobley ee wasaaradda caafimaadka meelahan ka howl howlaha ka qabanana waxaa ka mid ah ee, afarta xaafadood ama shanta xaafadood ay ka kooban tahay deegaanka iyo outside-yada sida een, tuulooyinka deriska nala ah iyo meelaha maaragtay outskirtyada ah so meelo badan baan ka howlgalnaa Ee, ilmahana inta ku wada xiran yihiin isbitaalka saa ogtahayna waxaa waaye waa referral center meelo badan oo xataa kamid ah sida hadda jabuul oo kalete een, allah mustacaan liboy oo kalete diif oo kale iyo meelahaasna way ku xiriirsan yihiin waa nafaqa darida waa cudurada u xun ee kamid ah cudurada u waaweyn ee dadka dilaaga ah ee dadka sidaa uma uma uma fahamsano waxay moodaa nafaqa darida dadka inay u fahmaan mise qaab kalete laakiin horta waa cudurada u waaweyn ee macnaha dadka hadda qaa ilmaha inta badan iyo dadka waaweynba ay u dhintaan waa cudur halis ah bulshadana waxaan jaaniskan uga faa'iidaysanayaa inay maaragtay ay hooyooyinka uurka leh ee, kuwa nuujinayo ilmaha waxa shanta sano ka yar ee nafaqa darida hayso iyo qofkii bukaan oo xanuunsanba in lala tacaalo oo lala gaaro goobaha caafimaadka ah nutrition sidiisaba cunugu waa muhiim walow markuu micnaha ay jirto een, dehydration ama fuuqbax uu jiro oo cunugu u baahan yahay inuu si degdeg micnaha nutrition u helo ha yeeshee ee, hadduusan dhalin hataa xilliyada uurka markii la joogo ama maamada hooyada ay uur leedahay ha micnaha een, muxuu ahaa haduu alla ku didin een, si micnaha maamadu ay cunugeeda u karo waxay micnaha u baahan tahay micnaha nafaqa hooyada cunuga caloosha ugu jira micnaha uu si uu si fiican micnaha ugu koro calooshaas ugu barbaaro Een, hadduu alla maaha dhihin Een, nafaqooyinka muhiimka ah ee hooyada u baahan tahay markay uur leedahay een, nutritionka ka tirsan ayaa wuxuu noqonayaa sida folic acidka borotiinka een, ironka vitamin a c d b oo qaybta complex-ka ah iyo calciumka ay maamada u baahan tahay si uu cunugu u koro